Dakhla Shiine ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa la gaarsiiyay laba kun oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah iyo kuwa naafada ah ee ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Deeqdan raashinka ayaa waxaa ka mid ah bur, bariis, sokor, timir iyo saliid, waxaana bixisay Hay'adda Wadaniga ee Tadama. Asad Cismaan Cabdulaahi oo ku hadlayay afka hay'adda Tadama ayaa ka warbixiyay deeqda raashinka.
waxaan maanta u joognaa inaan u qaybinno raashiin dhan laba kun oo qoys oo aanu wakiil uga nahay hay-adda d b wall oo ay bixisay d b wall baa bixisay raashinka annaga ayaana wakiil uga hayn tadaaman ahaan inaanu fulinno annaga oo la shaqaynayna dowladda hoose maayarka ayaana ku wareejinay kadibna sidaas ayaanu qaybtii u bixinnay maantana waxaan u bixinaynaa laba kun oo qoys raashinkoodii dadka ka qaybgalayana waxay ahaayeen waxaa lagu soo kala xulay sida ay u kala baahi badan yihiin aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa hay-adda d b wall oo ku soo beegtay raashinkan xilliga bisha ramadaanka ah raashinkan oo loogu talagalay afurinta dadka masaakiinta ah dadka danyarta ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxyaabaha meelaha xarumaha aanu geynay jeelashaa ka mid ah xabsiyadaa ka mid ah dhimirkaa ka mid ah naafadaa ka mid ah waxyaabahaas oo dhan baa waxaan ugu talagalnay in la gaarsiiyo sidaa daraaddeed sidaas ayaanu raashinka ku bixinnay Axmed Yuusuf Aadan agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee Boosaaso ayaa u mahad celiyey dadkii soo gaarsiiyey raashinka qoysaskan danyarta iyo naafada ah.
deeqdan deeq afurin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka masaakiinta ah ee bisha rabadaana loogu talagalay waxaa sidoo kaleeto xusid mudan inay ka kooban yihiin dadka ka faa'iidaysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada dadka barakacayaasha ah dadka masaakiinta ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo dhammaan cid kasta oo ay deeqdan ku bixi kadho intaas kabacdi waan uga mahad celinayaa hay'adda tadaamun ee madaxdeeda deeqdan soo gaarsiiyey annagana ka dowlad hoose ahaan aan wakiil uga ahay inaanu bulshada gaarsiino iyo maamuliddeeda nidaamkan dhammaantiin waan salaamayaa